safiirka cusub ee soomaaliya u magacowday dalka kenya jamaal xasan ayaa maanta waraaqihii aqoonsiga safiirnimo u gudbiyey madaxweynaha waddankaasi uhuru kenyatta safiirka ayaa sheegay in madaxweynaha ay ka wada hadleen xoojinta xidhiirka labada wadan magacaabistan ayaa kusoo aadaysa xilli labada wadan ay la wada dagaalamayaan weerarada ururka al-shabaab iyo xaaladda boqolaalka kun ee qaxootiga soomaalida ah ee ay dowladda kenya doonayso inay dib ugu laabtaan soomaaliya arrimahaasi ayaa haaruun macruuf waxa uu ka waraystay safiirka cusub ee soomaaliya u joogi doona kenya jamaal xasan waxaana ugu horreyn uu weydiiyey tegitaankiisa qasriga madaxtooyada ee kenya
aad ba mahadsan tahay haarun maanta tobanka subaxnimo ayaa waxaan tegay state houseka ayaa nalageeyey annagoo dhowr safiir ah oo waraaqihii madaxweynuhu nooga gudbeyno waraaqihii mukhadaraada ayaa ka dhacaysay state houseka nairobi marka halkaas ayaan tagay waxaan markaan tegay ayaan waxaan abdimir kabacdi waxaan la kulmay madaxweynaha madaxweyne uhuru kenyatta aan u gudbiyey warqadihii safiirka marka qof lasoo magacaabo wadankiisa loogu soo dhigay madaxweynaha soomaaliya ka timi hadal yar kooban baan ka jeediyey madaxweynaha hortiisa dabeedna warqadihii qaabilaada ayaan u dhigay sidaas ayaa madaxweynaha lagu qaabilay dabeedna waxay baray madaxdii kale ee wasaaradihii kale dowladda ee dadka meesha joogay kabacdina kulan yar oo gaara ayaan yeelanay waxyaalo badan labada wadan xiriirkooda ku saabsan ayaan ka wada hadalay intii guud ahaan si fiican ayay u dhacday aniga lafteeda markaan meesha tegay waxaan kusii labishtay dadkii dharkii dhaqanka soomaali soomaaliyeed waxaan istiri kolle mar hadaad safiir noqon safiir tahay inaad muujisaa soomaalinimada dadka mataleysa dhaqankooda meesha la tagsi aniga suud xiran hadaan tafaaqay dadkoo dhan suudad ba xiran yihin marka waxa kaga duwan tahay inaad soomaaliya ka timi lagu garanayo ma jirto marka sidaa daraaddeed aan dhaqan soomaaliya kusii labistay inta wax lagu faanayo qofka inuu dhaqankiisa uu ku tago meelaha saas oo kale xafladaha noocaas oo kale ah dadku arkeen aan dhaqan leenahay oo dad jirana waa garta waxaad ii sheegtaa marka khudbadaad meesha ka jeedisay iyo waxaad kaga hadashay iyo jawaabtii uu madaxweynuhu ku siiyey intii khudbadii waa hadal yaro kooban oo dhammaan safiirada markay tagaan intaan warqada aadan dhigin madaxweynaha hortiisa hadalaa ka jeedinayso waad aad basically salaan aad ka wada madaxweynahaagii iyo iyo mahadnaq aad u jeedinayso dowladda wadankan sida mataqaana loojeedina dadka qaxootiga dad badan oo soomaaliya ayaa ku nool wadankan oo dhinaca qaxooti iyo dad aan qaxooti ahayn ganacsato arday dad badan oo dowladda soomaaliya ka tirsan ayaa maalin walba ama transit ku ah ama soo mara ama degan ama yimaado marka wadankan xiriir fiican baa naga dhexeeya derisbana marka kubayaro kooban oo ka hadlaysa deris wanaaga iyo sidaan waxyaa inaan waxba qabsano aysan wax isu kaashan lahayn ayaan jeediyey dabeedna madaxweynehena intii soo dhaweeyey wuxuu yidhi aad baa ugu mahadsan tahay hadaladaas waana waana kusoo dhaweyneynaa waana wada shaqeyneynaa waxyaalo badan oo naga dhexeeya waa jirana ka wada shaqeyna intaas marka intaasna isdhaafsanay dabeedna shir yar oo arrimahaas ku saabsan ayaan ka wada hadalay intii si fiican ayaanu ayaanu sheekeysanay de kolley derisaan nahay oo dana badan naga dhexeeya marka xiriirkeena inuu wanaagsan yahay waa laga maarmaan waaya qodobo waaweyn oo waxaa jira ka dhexeeya kenya iyo soomaaliya ugu horeyso arrimaha qaxootiga oo muddo soo jiitamaysay arrimaha dhinaca amniga siba ururka al-shabaab kenya ciidamo nabad ilaalin ayaa ka jooga soomaaliya arrimo kaleo xiriirka xuduudaha iyo diblomaasiyadda iyo arrimo kalaa jira waxaad isla soo qaadeen ma jiraan runtii toos uma gudagelin qodobadaas sababta waxa weeye xafladdan waxay xaflad safiiro dhowr safiir ilaa lix safiir looga qabanayo waraaqaha marka arrimahaas si detail lagama hadlin laakiin saad la socotid waxaa jira arrimaha qaxootiga kale tusaale ahaan waxaa jira heshiis dhexgalsooda oo soomaaliya iyo u-n-ka iyo wadagalaan iyo kenya oo arrimaha qaxootiga tahadlakaana muddu socday shalay ugu dambeysay diyaarad ayaa tagtay dad halka qaadaysa in kenya geena soomaaliya ilaa boqol qof oo qaxootiya dad badan waxaa jira noqday inkas ilaa afar boqolaa shan boqol oo qof ayaa ka baxa kenya oo safaaradda soomaalida nairobi ay ufudeysaa sida wadankooda ugu noqon lahaayeen arrimahaas waa socdaan meel fiican bay maraayeen hay-addana qaxootiga ayaa runtii shaqo fiican ka haysa halkaas oo iyagoo la shaqeynaysa hay-adda kale qaxootiga kenya iyo hay-adaha u-n-ka iyo nasaarta taas ma gudagelin sida kale la socotid waxaa jira waxa la yidhaha j c c joint corporation commission oo runtii labada wadana oo toban sano ka hor lasla soo qaadin la sameeya wasaaradada siday wada shaqeyn lahaayeen isu kaashan lahaayeen hadday noqon lahayd kuwa amniga hadday noqon lahayd kuwa caafimaadka waxbarashada laba wadan isu kaashan lahayn technical level aan siyaasad ahayn laakin dhinaca technicalka halkan soddonkii kow soddonkii july ayaa halkan dad isugu yimaadeen labada wadanka kala socda oo ay ka shireen sida arrimaha caafimaadka waxbarashada arrimaha kale maaliyada tababarada waxyaalahaas oo dhan sida kaa kaashan lahaa marka arrimahaas runtii dee waa qaasi kartaa madaxweynaha wakti badan oo arrintaas kaga hadal ma helin laakiin wasaaradaha ay khuseyso kuwan iyo dhinaca kenyaba arrintaas way bilaabeen wayna ka wada hadlayaan wayna wayna wadi doonaan marka wax aan toos oo detail uga wada hadla ma jirin lakin waxa wax meelo badan aan taataabanay lakin aan meel badan isku soo noqono oo aan aan sii xoojino xiriirka laba wadan oo dadki dadka walaalaha sii wada nolaan lahay waayo marka adiga haddaan ku weydiiyo safiir ahaan mudnaanta koowaad maxaad siinaysaa maxaad doonaysaa inaad ku guulaysato ood ka qabato kenya yo saan kuu sheegay rade kolley shaqada ugu muhiimsan waxa weye sidii bal danta ummadda soomaaliya loo ilaalin lahaa haday noqon lahay kuwa gudaha jooga kenya kuwa dibadda jooga danta soomaaliyeed dad badan oo soomaaliya jira waddan ku nool qaxootiya boqolaal kun oo qof baa jooga intaa in leeg waxa joogta oo ganacsato iyo arday iyo iyo isugu jira dad kaloo diaspora iyo noocyo kala duwana marka kow si loo ilaalin lahaa danta ummadda soomaaliyeed tan labaad xiriirka labadoodna in la xoojiyo waxa weye xiriirka aan baan leenahay laakiin waan aan sii xoojina oo waxyaalo fara badan oon ka wada shaqeyn karnaa jiro on inaan ka wada shaqeyn muhiim tahay marka wax ii gaaro aan leeyahay specific waxaasaan sameynaya oo arrintaas ayaan maanta bilaabaya ma jirto sababta waxa weye intaas waxyaalo in la wada daruuri in ganacsigii labada wadan la xoojiyo oo muhiim qaxootigii sidiisii mataqaanaa hawshooda loo geli lahaayo xuquuqdooda loo ilaalin lahaa qofkii soomaaliya oo rabo inuu ikhtiyaarkiisa ugu noqdo wadankiisi lagu sahli lahaa in dadkan ganacsiga wadan ku haysta xuquuqdooda loo ilaalin lahaa dadkan ardayda ah marka waxyaalahaas oo dhan kulli wada muhiim kullina waxa weye mid kastaaba muhiimad gaaray leedahay in laga wada shaqeeyo keligana kama shaqeyn karo soomaalida o dhan waxaa rabaa inaan gacmaha isqabsano iskaashano sida aniga wada shaqeynaya arrintaas aan aan isaga nimaadno hadda weli dad badan baan la kulma soomaaliya waliyaha kalena waa la kulmi doonaa aan farageli waxaan rabaa bal dadkan soomaaliyed ee kenya jooga siyay aan lahay inaan ku qabano inaan ka tashano annagoo wada jiraan markaa wax la qabsano safiirka cusub ee soomaaliya u magacooday dalka kenya jamaal xasan oo khadka telefoonka ugu warramaya haarun macruuf halkaad kala socoteena waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a